dowladda etoobiya ee uu hogaamiyo abiy axmed ayaa waxay shaaca ka qaaday inay libixi doonto shidaal ku jira dhulka soomaali galbeed ay gumaysiga ku haysato xilli uu la hadlayay xisbiyada mucaaradka ee dowladdiisa ayaa waxa uu sheegay abiy axmed in muddo ka yar lixdan maalmood gudahooda lagu soo saari doono shidaalka soomaali galbeed islamarkaana ay intifacsan doonaan dadka etoobiyaanka ah muuqaal loogu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya qalab lagu qodo ceelasha shidaalka kusii wajahan goobahay calaamaysatay dowladda etoobiya waxaa ka soo baxay ayaa sheegaya in bilkasta halkaasi laga qaadi jiray boqolaal fousto oo saliidda cayriinka ah taasoo loo qaado gudaha dalka etoobiya si kastaba aatee dowladda etoobiya oo ra-iisul wasaaraha ka yahay abiy axmed ayaa geed gaaban iyo geed badar u fuulaysa siday u boobi lahayd khayraadka ummadda soomaaliyeed culimadii waxgaradka soomaaliyeed ayaa marar badan ku taliyey in dowladda etoobiya lagla dagaalamo islamarkaana laiska difciyo iyadoo la garab istaagaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaalada kula jirta etoobiya